shirkan oo dareero doona muddo lama maalmood ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo sukadaha furiye ee shirka dhaqaalaga soomaaliya kaasoo lacaka bandha ka doona fursado ganacsiga la hariir ee walsoo saarka dalka dhaniyada beero malaayka wershado iyonay tamarta wasiirka ganacsiga iyonay wershado xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji ayaa sheegay in xukuumad ahaan iyo ku goonta horumarinta walsoo saarka dalka usoona ku sheekay marxaladooyinkii ganacsiga dalkan soomaaliya ee dalka banaanshilan dhoofii jaray iyona ahaan dalka dhoofi sida jaramuuse ku hadale
runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta xaqiijinno shirkan oo ka dhashay safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku tegay bishii february itaaliya waxaan rabaa inaan halkan ka xuso ganacsatada ka timid waddanka talyaaniga oo joogitaankoodu caddayn u yahay rabitaanka ganacsi dhex mara soomaaliya iyo talyaani oo aynu ognahay taariikhda inay ahaayeen laba waddan oo oo uu ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo qoto dheer dhinaca talyaaniga waxaa nooga imaan jiray gaadiidka qalabka beeraha daawada iyo wixii la mida halka soomaaliyana ay u dhoofin jirtay dalka talyaaniga waxay u dhoofin jirtay dalka talyaaniga sida kalluunka muuska haragga iyo wixii la mid oo kaleo tiro badan mudanayaal iyo marweeye soomaaliya waxay waxay ku taallaa dhul istraatiiji ah oo ku habboon ganacsiga waxayna leedahay khayraad la maalgashan karo sida dhulbeereed xoolo badda macdanta shidaalka kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta dhismayaasha tamarta la cusboonaysiin kara iyo kuwo kaloo tiro badan sidaas darteed shirkan waxaan u aragnaa inuu yahay inuu ahmiyad weyn u leeyahay sahminta fursado maalgashi oo hor leh abuurista iskaashi iyo xiriir ganacsi oo mar kale dhex mara soomaaliya iyo caalamka intiisi kale dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay si hagar la-aana ugu shaqaynaysaa sidii soomaaliya u noqon lahayd meel ku habboon ganacsi iyo maalgashi waxaa la sameeyey dadaallo lagu horumarinayo hab maamulka iyo islamarkaana kor loogu qaadayo hufnaanta ganacsiga iyadoo la dhammaystiray shuruucda iyo hay-adaha si loo fududeeyo maalgashiga shisheeye sidoo kale xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an koruqaadidda waxsoo saarka warshadaha gudaha ganacsatada martida noo ahna waxay hayaan aqoon waayo aragnimo raasamaal iyo tiknolojiyad ka qayb qaadan karta horumarinta warshadaheenna annagana waxaan haynaa dhul uu ka buuxo khayraad dabiici ah iyo shaqaale jaban haddaba waxaa haddaba waa inaan hormarinaa ganacsigeenna annagoo samaynayna iskaashi caalami ah kana faa'iidaysanayna fursadaha labada dhinac ka jira gabagabadii waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre dowladda talyaaniga ah ganacsatada soomaaliyeed iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan horumarinta warshadaha yunido oo si hagar la-aan ah u garab taagneed horumarinta dhaqaalaha soomaaliya dadaalkan iskaashiga ah wuxuu keenay in la abaabulo madashan oo loogu arrinsanayo horumarinta ganacsiga dalka waana alla mahadii in meeshaa in maanta la joogo guushii waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo ugana mahad celiyo qabanqaabayaashii shirkan sida howlwadeennada wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo hay-adda yunidio oo runtii lafdhabar u ahayd inuu qabsoomo madashan quruxda badan